bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo labaatanaad ee kitaabkan cinwaankiisu yahay muqadamat alxadaramiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay sunan اljumca waxaa sunayaasha ka mida wataطayubu inuu diib iyo udug waxa uu heli karayo marsado ayaa ka mida walmashyu socod bisakiina xasilooni uu ku socdo ayaa sunno ah waalishtiqaalu inuu isku shuqliyo biqiraa'atin akhrin ow dikrin ama xus ilaahay fii طariiqihi waddadiisa wa fi lmasjidi iyo masaajidkaba walinsaatu aamus dhegaysi ayaa la sunnayaa fii xaali اlkhudba xilliga ay khudbadu socoto bitarki اlkalaami hadalka tegitaankiisa iyo wadikri maqalkaba inuu ka taga iyo xuskaba inuu ka taga lisaamici kii maqlayay iyo wa bitarki lkalaami hadal inuu ka tago duuna dikri laakiin dikri aanu ka tegin ligayrihi kaa maqlaya kayrkii ee aan maqlaynin waxau sheekhu leeyahay waxaa sunnayaashii jumcada ka mida inuu is-udgiyo qofkii oo udug iyo diib wuxuu heli kara maalinta jumcada uu isticmaalo way xadiidkii saxiixa aan horena u soo tilmaannay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi quslu ljumcati waajibun calaa kulli muxtalim maydhiga jumcadu waa waajib bimacnaa shay mu'akada oo aada u adag weeye qof kastoo muxtalima waxa kale oo saaran waa an yastanna inuu cadaydo wa an yamasa tiiban in wajad inuu udug iyo cadar wuxuu heli karo inuu marsado haddii uu helayo ayaa sunnaho wanaagsan xadiid fara badan oo iyadana tilmaamaysay ayaynu soo marnay macnaha oo ajri badan inuu markaa qofku helayo ayaynu iyadana hore u soo tilmaannay waxaa kaloo sunnaa bu uhi sheekhu inuu sakiino iyo xasilooni inuu ku socdo waayo taasi tawaaduc bay ku tusinaysaa waayo waa addoon rabbi xuskiisa iyo xaggiisa u socda markaa tawaaduc ayaa la sunneeyaa iyo inuu isdhuldhigiyo waayo xadiid baa nebigu sala allahu alay slm wuxuu ku yidhi abu daawuudu warinayo qofka maydha maalinta jumcada ka lahaa socda een waxba fulin imaamka u dhowaadee dhegaysta een wax laqwiyana loo imanin tallaabo kasta oo u qaado camal iyo ajri sano ayaa uu ku helayaa waxaana nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi idaa nuyaadiya bisalaati salaadda marka loo dhawaaqo faatuha taga wa antum tamshuuna idinkoo soconaya wacalaykum asakiina idinkoo degeni iyo xasilooni ayd saarantay hana ordina baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi fascaw ilaa dikrillaahina bimacnaa waxa weeyaan tegidda iyo u socodka een laga dibdhicine oon laga iska mashquulinine maaha orod markaa iyo dhababaco waxaa kaloo ayana sunnaa inuu inta uu sii socdo qofku iyo masaajidka dhexdiisaba inuu isku mashquuliyo qur'aan akhris iyo ilaahay xuskiisa intanuu sii socday intuu masaajidka ku jiraba waayo fascaw ilaa dikrillaahi ayay soo wada gelayaan walow salaadda jumcadaba ha looga jeeda laakiin qur-aanka akhrintiisu dikriga ayuu ka mid yahay waxaa kaloo sunnaa buuhi walinsaatu fii xaali alkhudba xilliga ay khudbaddu socotona waa inuu insaad sameeyaa oo aanu hadlin dhegaystaana insaadka marka waa aamus dhegaysi haddaba insaadkaasi muxuu ku xasilayaa wayaxsulu bitarki alkalaami wa dikri lisaamic qofku haddii uu maqlayo khudbaddii uu la socdo waa inuu hadalkii caadiga ahaa iyo xuskii kalaba ee ilaahay uu xusi lahaaba waa inuu ka tagaa oo dabeedna uu khudbadda u dhegaystaa bitarki اlkalaami wa dikri lisaamic wayaxsulu bitirki bitarki اlkalaami insaadku waxaa kaluu ku xasilayaa hadalka oo laga tago duuna dikr laakiin aan xus laga tegin ligayrihi ligayri saamic kii aan maqlaynna ee khudbaddii aan maqlayninna waxaa looga baahan yahay hadalka kale intuu iska daayo inuu ilaahay xuskiisa uun inuu wado markaa shaaficiye waxay qabaan inaanay xaaraan ahayn hadalka asnaa alkhudba la hadlaa ee waa karaahiya unbay leeyihin waxaana karaahiyadaa tusinaya nebigu sala allahu alay wasalam wuxuuhi idaa qulta lisaaxibika yowma aljumcati ansit walimaamu yakhdub faqad laqowt haddaad saaxiibkaa maalinta jumcada ku tidhaahdaa aamus imaamka khudbad akhrinaya laqwi ayaad la timi qof laqwi yimaadaanaa jumcadiisa waxba fadliya iyo ajri uu ka helayaa ma jiro inaanay xaaraan ahaynna waxay u deliishadeen nebiga sala allahu calayh wasalam wakhtigiisii ayaa dadka abaari ku dhacday isagoo maalin jumco khudbaynaya ayaa caraabi iyo reer nin reer baadiyaabaa istaagay wuxuu uhi yaa rasuulahi halaka almaalu wajaca alciyaalu maalkii iyo ciyaalkii maalkii waa halaagsan ciyaarkii waa hagshay ilaahay noo bari dabeedna gacmaha ayuu nebigu gacmaha ayuu samada kor ugu qaaday iyadoon samada in yaroo lagu arkaynin daruura ma dejinin nebigu gacmihii ilaa markaa daruuro buuraha oo kala ay ay soo kaceen nebigu mimbarkii kama soo degin ilaa markaa garhkiisa ay ka daadatay biyihii adigu sidiiba wiiggii oo dhan uu roobkii markaa ku da'ayey dabeetana maalintii dambe ayuu haddana ninkii ama mid kale haddana jumcii dambe ayuu nebiga u yimi sidiisi leeg buu haddana ku yidhi oo iminkana wuxuuhi roobkii baa na rogaye ilaahay noo bari inuu naga yara joojiyo allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahu hareeraha naga mari buu yidhi laakiin korkayaga ha yeelin iyo ninkii kale lahaa mata saaca nebiga khudba akhriyaya saacadda qiyaamo gorma macdatan lahaa buu lahaa maxaad u diyaarsatay markaasuna wax kaloma diyaarsan laakiin aliya rasuulkiisa ayaan jeclay almar'u maca man axab qofku cidduu jeclaaduu la jirkiisa noqdaa buu nebigu yidhi markaa wuxuu sheekhu leeyahay watatayubu isudgin baa sunnaha maalinta jumcada walmashi bisakiina iyo xasilooni ku socodkeed walishtiqaalu iyo inuu isku mashquuliyo biqiraa'atin akhrin ow dikrin ama xuska ilaahay fii ariiqii waddadiisa iyo wa filmasjid markuu ku jiraba walinsaatu amus dhegaysi baa la sunneeyaa fii xaali lkhudba xilliga khudbadu socoto wayaxsulu insaadka usoo qadar wuxuu ku xasilay bitarki lkalaami waadikr inuu hadal iyo xuskii ilaahayba ka tago lisaamici kii maqlayey wa bitarki lkalaami inuu hadalkii ka tago duuna dikri xuska si aanu ka tegin ligayrihi ligayri saamici kii aan isagu maqlaynin wa yukrahu waxaa la karaystaa alixtimaau dooyeysi ayaa la karaystaa fiiha yacni khudbadda dhexdeeda wa salaamu daakhili kii soo galay salaamdiisa ayaa la karaystaa laakiin tajibu ijaabatuhu ajiibitaankiisu waa waajibaysaa wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa tashmiitu alcaatisi kii hindhisay uducayntiisaa la sunneeya wa tusannu waxaa la sunneeya qiraa'atu alkahf yowmaha wa leylataha maalinteedii habeenkeedaba wa iktaaru salaati cala nabiyi sala allahu alay slam fiihimaa in ku salliga nebiga habeenkiiyo maalinta jumcada la badsado iyo wa ducaay fii yowmiha ducada maalinteeda la ducayso wa saacatu اlijaabatina fii maa bayna juluusi اlimaami waxay u dhaxaysaa inta imaamu lilkhudba u fadhiisto iyo wa salaamihi salama naqsigiisa waxa uu sheekhu leeyahay waxa karaahiye ah ixtibaa iyo dooyaysi yani ayaa karaahiye ah ixtibaaguna waxa weeye inuu qofku barhida intuu dhulka dhigo labadiisa lugoodna uu siaa labadiisa u taago saaq dabeetana ama gacmaha saa ugu soo qabto labada lugood ama uu mare iyo go' ku soo xidho taasaa dooyaysi la yidhaahdaa waa karaahiya oo maalinta jumcaha waa laga wanaagsanya markay khudbaddu socoto waayo nebiga sala allahu alay slm ayaa nahiyey can ilxabwati yowma aljumca walimaamu yakhtub in la dooyaysto markaa waa shay karaahiyaa weeye welibana waxaa la yidhaahdaa ee loo nahyinayo loo diidaya waxa weeye waxay keentaa hurdo ayay keentaa ayay soo jiidaan saa daraaddeed ayaanay markaa u wanaagsanayn waana la arkay yacnii in asxaabtii nebiga ka mida nin baa wuxuu lahaa waxaan arkay qayb fara badan oo asxaabtii nebiga ka mid oo imaamka khudbo akhrinaya dooyeesan markaa waa karaahiya oo waa waxaan wanaagsanayn baa lahi mooyaane xaaraan ma aha waxaa kaloo ayana karaahiya salaamu daakhili qofka soo gala khudbaddii oo socota inuu salaamaa waa karaahiya waxba yuu salaamin ha soo galo laakiin tajibu ijaabatuhu laakiin mar hadduu ku salaamo inaad ajiibtaa waajib bay noqonaysaa waayo mashruuciyad la-aantiisani caarid bay ahayd oo qofkan la salaamay baa dee ku mashquulsanay wax ka muhiimsan ee daat ahaantiisa looma diidin waxaa kaloo sunnaa buu leeya tashmiitulcaadis qofkii hindhisay in loo duceeyo oo alxamdulilah markuu yidhaahdo yarxamuka allah la yidhahdo waayo adilada ku soo aroortay baa caama marka kusalligii nebiga marka magaciisa la soo qaada iyo culimo fara badan baa markaa bannaysaa inuu markaa qofku ku salliyo oo markaa ka soo reebaya dee aamuskii markaa la faraya in la aamuso waxyaalahaas umaan laga aamusaynin amaa waxa la diidaya dee waxa laqwigaa unbay hayde tani dee laqwi noqon maysee dikri markaa ma'muura oo la faray ayay noqonaysaa waxaa kaloo sunnaa buu leeyahay suuratu lkahf in la akhriyo maalinta jumcada iyo habeenka jumcadaba waa mid wanaagsan bayhaqi baa warinaya inuu nebigu yihi suuratulkaaf maalinta jumce ka akhrinaya inuu nuur markaa u iftiimi ilaa labada jumce inta udhaxaysa ama isaga iyo baytulcatiiq in leeg ayaa nuur uu baxaya xadiidkaana culammada qaarkoodna waa daciifiyeen qaarkoodna markaa xasan bay ku tilmaameen sida markaa cabdilqaadir iyo shucayb alarnaawud takhriijka ay ku leeyihiin zaadulmacaadka oo kale waa ku taqwiinaya waa ku xoojinayaan waxaa kaloo sunnaa in la badsado kusalliga nebiga sala allahu alay slam fiihimaa maalintaa jumcada iyo habeenkaa jumcada in salliga nebiga la badsado ayaa iyaduna fiican waayo xadiidka abu daawuudu warinayo waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu alay slm inna min afdali ayaamikum maalmihiina ka ugu fadli badan maalinta jumcadaa ka mida isagaa aadam la abuuray markaa waxa badsataan kusalligaa igu salligaysaan salaaddiinna waa laysoo bandhigayaaye oo adoo baaliyoobay see lagugu soo bandhigayaa bay yidhaahdeen ilaahay wuxuu ka xaaraam yeelay dhulka ambiyada jidhkooda inay cunta baa nebigu sala allahu alay slam yidhi badsada buu ihi salaadda ay igu salliyaysaan habeenka jumca iyo maalinta jumcada qofka igu salliya salaad keliya ilaahay toban jeer ayuu ku salliyayaa waxa kale oo sunnaa waraysa waducaa fii yowmihaa maalinteeda inuu qofku ducaysa in badanuu ilaahay baryo ayaa sunno ah si uu saacatul ijaabaha maalintaa ku jira u waafaqo dabeedna loogu ajiibo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ka warramay maalinta jumce wuxuu sheegay inay saacad ay ku sugan tahay aanu waafaqaynin addoon muslima oo taagan oo tukanaya oo ilaahay wax weydiisanaya ilaa ilaahay waa siinaya weliba gacanta markuu tilmaamaya nebigu aad yacni yaraanbu inay waxay wakhti yar tahay ayuu tilmaamay waxaanu leeyahay saacatulijaabahaasi ilaa labaatan qowl bay halka ay ku jirta ay culimmadu ka sheegeen waa markay imaamku fadhiistay khudbadda u fadhiistay ilaa salaamo naqsiga intaasay udhaxaysaa khudbadda ilaa salaamo naqsiga waayo xadiid saxiixa oo laga warinaya abi muusa alashcari ayaa wuxuu leeyahay cabdillaahi ibni cumar baa igu yidhi ma ka maqashay aabbaha isagoo ka warramaya arrinka saacadda jumcada wax waxaani buu ihi haa waxaan maqlay isagoo le hiya maa bayna yajlis alimaamu ilaa an tuqda asalaa inta imaamku fadhiista ilaa inta salaadda laga dhammaynayo weeye cunadaa qaar baa ku tilmaamay markaa inay salaadda casar dabadeed ay tahay ee maalinta jumcada wa yukrau lixtimaau dawayaysigaa lagensaa fiihaa jumcaha yacni weliba markaa ay khudbaddu socoto wa salaamu daakhili kan soo galay salaamidiisa wayukrahu alixtimaau fiiha ay asnaaء alkhudba waxa la karaahiyeystaa ixtimaagiiyo doyeysigii fiihaa khudbadda dhexdeeda wa salaamu daakhili kii soo galay salaamidiisa ayaa iyadana la karaahiyeysaa khudbaddii oo socotay inuu salaamo laakiin tajibu ijaabatuhu in la ajiibaa waajib weeye wayustaxabu waxaa la suneeya tashmiitu alcaatisi kii hindhisooday ducayntiisa markuu ilaahay ku xamdiyo wa tusanu qiraa'atu lkaafi baa la sunneeya yowmaha wa leylata habeenkeeda iyo maalinteeda wa iktaaru salaati cala nabiyi sala allahu alay slam fiihimaa inuu badsado ku salliga nebiga labadaa dhexdooda habeenkiiyo maalinta wa ducaa'u fii yowmihaa maalinteeda in la ducayso ducadou badsado ayaa la karaahiyeysta ayaa ayaa la sunneeya wa saacatu lijaabatina fii maa bayna juluusi limaami lilkhudba inta uu imaamku khudbadda u fadhiisayo wa salaamihi salaam naqsigiisa weeye wa yugra'u calaysa atakhatii ka tallaabsi dadka laga tallaabsado ayaa la karaahiystaa walaa yugra'u liimaamin looma karaahiyeysto iyo waman bayna yadayhi furja iyo ka hortiisa ay tahay meel bannaane walmucadam iyo qofka la weynaynayo idaa alifa mowdican haddii uu meel ka caado dhigtay inuu ku tukado ويحرم التشhغل عن الجuمعة iska shغلinayaa xaaraana جuمعة la iska shغliyo baعd الأdاn الثاني أdاnka labaad dabadii ويukrه baعda الزawاaل zawaalka dabadiina waa la karaahiyeystaa وlaa تudraku الجuمعة جuمcada laguma haleelo ilaa biرagcaة mooyaane fain أdrakahu hadduu haleelo baعda رuكوuعi ثاaنية ta labaad rukuucdeeda dabadeed nawaahaa جuمcaة buniyon وaصalaahaa ظهرا ظهr baanu tukanaya waxau sheekhu leeyahay waxa karaahiye ah in badan oo xagga asxaabuulmadhab ka midiina min xaysu daliil ay doorteen inuu xaaraan yahay takhadi iyo ka tallaabsi dadka fadhiya intuu qofku soo habsaamo inuu dhex qaadu ka taltallaabsadaa waa shay karaahiye ama xaaraan asay u badan yihiin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu yihi xadiid abu daawuud warinayo qofka maalinta jumcada maydha ee tiib soo marsada maryihiisa kuwa wanaagsan soo xidha ee aan qooraa dadka ka tallaabsan ee inta ay socoto khudbadduna aan wax laqwiyo samaynin kafaaro ayay u noqonaysaa laakiin qofku hadduu laqwi sameeyo dadka qoorahoodana ka tallaabsado duhur isagoo tukaday oo kale ayay ka dhigan tahay qofka qooraha dadka ka tallaabsada maalinta jumcada jisri iyo briij ayuu jahanama u samaystay baayana xadiid kale ku soo arooray waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam arkay maalin jumco ah nin ka tallaabsanaya dadka oo dhex qaadaya ijlis faqad aadayta buu nebigu sala allahu alay wasalam yidhi waar fadhiiso waad dhibtay dadkiie ka fadhiisa buu ihi halkaad soo gaadho fadhiiso wuxuuse ka soo reebayaa walaa yukrahu liimaamin isaga imaamka karaahiyow ma aha haddii uu waayo dariiq gaadhsiiye mimbarka ama mixraabka yacni dee dadkaa ka tallaabsigooda iyo soo dhexmaridooda mooye hadduu meel kala waayo isaga karaahiye uma aha waayo dee waa daruuroo meel kaleu maraan jirin laakiin haddii albaabo hore iyo meelo hore ay jiraan karaahiye ayay noqonaysaa waxaa kaloo isagana aan loo karaahiyeysanaynin qofkii furja iyo meel bannaani ay xaggiisa hore ahayd masalan wuxuu arkay safafkaa hore inay meelo u geli karo qof iyo laba ay geli karaan ay ka bannaan yihiin kaasina inuu ka soo tallaabsado halkaa bannaanuu buuxiyaa iyadana karaahiye ku noqon mayso waayo dee dadkan fadhiyo ee laga tallaabsanayo ayaga ayaa gabood falay oo buuxin waayey mar haddii ay buuxin waayeen qofkaasi xaq ayuu yeelanaya inuu ka soo tallaabsado uu buuxiyo waxaa kaloo iyadana ay ku dareen almucadam yacnii qofka la weyneeye ee markaa dee aqoonta iyo wanaagga u saaxiibkaa haddii isaguna meel uun masaajidka uu kaga tukado oo uu laasimo isaguna waa u furan tahay oo kaleeya maaha inuu intuu dadka soo dhaafo inuu halkii uu geli jiray uu galaa waayo waxay leeyihiin maadaama uu markaa qof dee wanaag iyo ama aqoon lagu bartay uu yahay dadka waa u saamaxayaanoo wax dhibi kaga iman mayso inkastoo ibnu xajar oo kale uu leeyahay arrinkaa nadar baa ku suganoo ka kayrihi buu noqonaya waayo dibdhiciddiisa uu dib dhacayo ee dabeetana uu dadka ka soo tallaabsanayo ayaa taqsiir baa ku sugan marka arrinkaa loo saamaxi maayo dadka ayuunbuu kala mid yahay buu leeyahay waxa kale oo iyadana xaaraan buu leeyahay maalinta jumcaha in luu iska mashquuliyo aadaanka labaad haddii uu dhaco inuu iska mashquuliyaa waxa weeyaan mid xaaraan ah waayo ilaahay baa yidhi kuwa aliya nebi rumeeyo marka salaada loo dhawaaqa maalinta jumce ilaahay xuskiisa xaggiisa qabta iibkana ka taga waxa la yaaliyaa wixii tasarufaad ee xilligaa la qabanayey ee aan ahayn markaa qofkii ay ku waajibaysay inuu markaa jumcaa taguu khudbadda dhegaystaana la mid ayay noqonayaan iibka iyo waxyaalaha xilligaa la sameeya hortu inuu xaaran yahay waa la isku waafaqsay mise ma guntamayo mise ma guntamayo waxay u badan yahan culamadu inaanay guntamaynin wixii xilligaa la iibiyaa ee iiba dhaca inaanu guntamaynin ciddii markaa ay ku waajibaysay ay iibso wayugraw bacda zawaal buu leeyahay zawaalka inta aansan la adimin aadaankii labaad intaan dhici laakiin bacda zawaal ay tahe wakhtigeedii soo galay iyada waa karaahiya unbuu leeyahay xaaraan ma noqonayso waayo wakhtigii salaada ayaa dee soo galay waxaana laga yaabo waxaan inuu markaa qofka ku sii keeno inay ilaa aadaankii labaad la gaadho marka waa karaahiya mar haddii ay cadceeddii xaggan u suushay walow aadaankii labaad weli yaan la adiminbe eh waa karaahiya iyado mar se hadduu aadaanka labaad dhaco wax kastoo la isku mashquuliya waa xaaraan waxaa kaluu sheekhu leeyahay jumcada laguma gaadhayo ragcad mooyaane macnaha qofku haddii uu imaamka la tukado ragcad jumcii wuu soo gaadhay oo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofka soo gaadha min salaati اljumca ragca faqad adraka asalaa salaaddii wuu haleelay man adraka min aljumca ragca falyusalli ilayha ama falyudif ilayha ukhraa ragcad kale un ha ku daro macnaha jumcii qofkaasi wuu soo gaadhay hadduu se rukuucda ragcadda labaad dabadeed soo gaadho horta jumco ahaan buu niyoonayaa ugu xidhanayaa laakiin duhur ahaan ayuu tukanayaa buu leeyay isagoo wax niyaahu cusboonaysiinaya aanay jirin duhur ahaan buu tukanayaa jumcana wuu niyoonayaa wa yakrahu waxaa laisa atakhatii ka tallaabsi qoraa dadka laga tallaabsado walaa yukrahu liimaamin looma karaahiyeysto iyo wamanka bayna yaday hordiisa furja meel furan oo bannaani ay tahay walmucadam iyo qofka la weynanaya ida alifa mawdican meel uun marka uu masaajidka ka fadhiistay uu ka caadaysto wa yaxrumu tashaaqulu iska mashquulin baa xaaraana cala aljumcati bacda alaadaani ahaani aadaanka labaad intuu dhacay kadib wayugraw bacda zawaali zawaal dabadiina waa la karayeysaa ee aadaanka labaadna ka hor ah walaa tudraku ljumcatu lama haleelo ilaa biragcatin mooyaane fain adrakahu hadduu bacda rukuuci aaniya haleelo nawaahaa jumcatan jumca ayuu niyan wasalahaa duhran baanu tukan waidaa axdaa alimaamu imaamku haddii uu weysadii ka jabta fi ljumca ow hayrahaa ama salaadihii kale istakhlafa wuxuu isku bedeli ma'muuman buu isku bedeli muwaafiqan lisalaatihi salaaddiisa waafaqsan wa yuraaci lmasbuuqu masbuuquna wuxuu ilaalin nadma salaati imaamihi imaamka salaaddiisa qaabkeeda ayuu ilaalin walaa yalzamuhum kuna waajibi maayo tajdiidu niyati alqudwa ku xidhashada niyadeeda inay cusboonaysiiyaanna ku waajibi mayso waxa uu leeyahay sheekhu haddii salaaddii imaamku ay burto bixadain aw hayri dee weysadii baa ka jabtay waxa uu isku bedeli isagu mid xataa haddaanu isagu bedelna iska baxa axad alma'muumiin haddii uu mid soo qadimo kaasaa imaam halkiisii noqonaya salaadiina halkaas ayuu ka sii wadayaa waxaanay leeyihiin haddii salaadda jumco ay tahay oo weliba ay burto salaadda imaamku ragcadda hore waajib waxa ku ah imaamkaasi istikhlaaf inuu sameeyo si dadku ay jumcihii u haleelaan waayo jamaacadu shardi bay salaadda jumca ansixitaankeeda u ahayd dee lamana haleelayo ilaa ragcad jamaaco lagu tukado mooyaane oo bimacnaa hadday ragcaddii hore imaamka salaadu kaga jabto inay furaaddo iyo kelikeli u tukadaan uma furna waayo jumco u noqon mayso ugu yaraan hal ragca in jamaca lagu tukadaa bay ahayd markaa waajibun calalimaam bay ku tahay inuu istikhlaaf sameeyo ciduu isku beddelaa oo uu qof soo qabtaa ama uu yidhaahdaa hebelow aniga weysadii waa iga jabtee salaadda sii wad sidaa daraaddeed baa ay wanaagsan tahay intaa hore ee imaamka ku beegan inay dadka aqoonta u leh salaadda inay ku soo xigaan imaamka haddiise dadaan aqoon u lahayn iyo dhallinyaro iyo ay iska buuxiso oo imaamkii ay markaa ku timaaddo cudurdaaradaasoo kale dee waa khalkhal baa salaaddii ku imanaya waayo qofkii la xusiyo waxaa laga beedee inuu wadi kari waayo laakiin qofka aqoonta u leh hadduu arkay imaamkii oo soo jeestay oo dabeetana isaga uu soo qabto amaba uu taabto amaba uu magacaababa xataa walow fii xaalati sujuud haddii lagu jiro xataa fii xaalati sujuud haddii lagu jiro dee inuu taabto ama uu yidhaha hebelow sii wad aniga waa iga jabtee dee halkiisa isagoo ku jira ayuu markaa isagu sujuuddii ka soo kibaaranayuu dadii ka soo kicinaya oo uu halkaasu kala wareegaya ee mana jirto dee qofkii oo weysada ka jabtay inuu yidhaha bal horta meel soo yar gaadhsiiyo waan soo yar wadaya iyadu ma jirto marka waxaanu nidhi haddii ay ragcadda hore tahay istikhlaafku waa waajib si jamaacaddee loo helo jumcadii ayuu ansaxdo haddayse ragcadda labaad burto istikhlaafku waajibku maaha waayo imaamkii ragcad way la tukadeen jumcadoodii markaa waa jirtaa inay iska dhammaystaan oo layska kala goostaana waa furanta ila ragcad imaamkii waa lala tukaday oo jumcadii jamaaca ragcad waa lagu tukaday waanay wanaagsantahay istikhlaaf inuu sameeyo imaamkii ama imaamintu sameeyaan si ay salaadoodii jamaaca ugu sii dhammaystaan haddaba waxaa shardi ah inuu mustakhlafkani ma'muum yahay dee lababa wuu noqon karaa marka waataynu soo tilmaannay ma'muumkuna labuu qaybsamayo masbuuq iyo muwaafiq mid waa muwaafiqoo dee waa qadar alfaatixa kii la soo gaadhay imaamka la joogay kaa muwaafiq baa la yidhahdaa midna waa masbuuqoo dee waa kaa lagala horreeyey markaa inuu ma'muum muwaafiqa noqdo ayaa wanaagsan haddii uuse masbuuq noqdo oo mid wax lagala horreeyey uu noqdo waa inuu salaadan imaamku siday u socotay waa inuu ilaaliya oo muraacadu ku sameeya ayagana ku waajibi mayso inay wax niyaa ay cusboonaysiiyaani waxba waajib ku noqon mayso mar hadduu ma'muum ahaa ama masbuuqaadu ama muwaafiq midku doonaba ha ahaadee inay niyo cusboonaysiiyaani waxba waajib ku noqon mayso wuxuu yidhi sheekhu waidaa axdaa alimaamu imaamku haddii uu xadao fi ljumca ow hayrihaa istakhlafa ma'muuman muwaafiqan ayuu lisalaatihi isku bedeli wa yuraaci lmasbuuqu haddii mid masbuuqoo wax lagala horreeyey uu istikhlaafayna wuxuu ilaalin nadma salaati imaamihi imaamka salaadiisa ayuu ilaalin walaa yalzamhu tajdiidu niyati lqudwana waajib ku noqon mayso markaa iyada jumcadii sidaasaynu u sheegnay oo masalan haddii uu yahay haddaanay masalan jumco ahayn ee ay salaadaha kala tahay iyadana istikhlaafku marnaba waajib ma noqonaya sunnu noqonaya haddii ciddan uu isku beddelay ma'muumuu yahayna meel kastaba yacni isagu ama masbuuqada muwaafiqa ahaadee way bannaan tahay kan mustakhlafka ahina wuxuu ilaalinaya un qaabka salaadda imaamka ayuu ilaalinaya hadduu masbuuq yahay eeg haddii ay imaamkan iyo kullu isku wada mar galeen oo ma'muum caynkaasa uu yahay dee wa isku qaaba iyagu isma weydaaranayaan laakiin hadduu masbuuq wax lagala horreeyey uu yahay waa inuu qaabka salaadda imaamka ilaaliyaa waayo halkiisi buu taaganyah oo aanu tiisa ku soconin laakiin tii imaamka uu ku socdaa masalan waxay leeyihiin salaadda subax oo kale haddii uu ragcaddii labaad mid masbuuqa oo imminka isagu ragcaddan un ku soo xidhay ayuu ragcaddii labaad imaamkii masalan salaaddii ka jabtay isaguna ragcaddan labaadunbuu ku soo xidhay markuu masalan rukuucdii ka toosay oo kale oo isaguna ka hor buu ku soo xidhay ragcaddaasunbuu ku soo xidhay markuu rukuucdii ka txiyaadsadaa markuu atixiyaadkaa dhammeeyo dee waa inuu ishaaro u sameeyaa imaa inay sugaan intuu ragcaddaa soo dhammaysanayo imaa inay ka goostaan oo iska salaamarqsadaan wa yuraaci almasbuuqu nadma salaati imaamihi macnaha weeye macnaha qaabkiisii ku socon hadduu muwaafiq yahay oo iswaafaqsan yihiin iyada hadal ma jiro laakiin mar hadduu masbuuq wax lagala horreeye yahay waa inuu nadma salaa u ilaaliyaa waxaa bannaan ay sheegeen midaan ma'muunba ahayn midaan maamuunba ahayn oo halkan maraya ama halkan ku weysaysan inuu idhaa soo qabtu idhaahdo waar kaalay sii wad marka hadday ragcadda koowaad ay tahay bay yidhaahdeen ama ragcadda saddexaad ee rubaaciyada waa iska bannaanta iyadoo waxba niyo la cusboonaysin waayo salaaddii markaa isma khilaafayso mar hadday ragcaddii saddexaad tahay ama ragcaddii koowaadba ay tahay dee markuu ragcaddan saddexaad iyo ta afraadoo isagiina waa tixeedsanaya iyagana waa tixeedsanaya halkaasay ku kala hadhayaan hadday ragcaddii hore tahayna dee waa wada soconayaan haddii see ta labaad ama ta afraad aanu ma'muumna ahayn ma ansaxayo inay niyo u cusboonaysiiyaan mooyaane waayo tartiibtii salaadda ayay markaa isku khilaafayaan ayagu ta labaad kadib waa fadhiisanayaan ama afraad isaguna waa kacayaan laakiin haddii ay niyada cusbooraysiiyaan waxay leeyihiin waa ansaxaya oo salaadiisaasay ku raacayaan waidaa xadaa alimaamu fi ljumca markuu xadao ow hayriha istakhlafa ma'muuman ayuu isku bedeli muwaafiqan lisalaati waafaqsan wa yuraaci lmasbuuqu wuxuu ilaalin nadma salaati imaamihi imaamka salaadiisa qaabkeeda ayuu ilaalin walaa yalzamhum kuna waajibi maayo tajidu niyati alqudwa ku xidhasho niyadeed inay cusboonaysiiyaan waxba ku waajibi maayo baabu salaati alkhawfi salaaddii cabsida ayuu u baab yahay alkhawf waa didd اlamn waxaana looga jeedaa salaatu اlkhawf salaadda la tukanayo markaa cadowga la dagaalamayo waxaana gaar looga soo saaray ayadu ruksooyin iyo tashiilaad bay leedahay siiba marka jamaacada lagu tukanayo oo aanay lahayn salaadaha kale aayado iyo axaadiid ayaa ku soo arooray waana laba xaalo ayaa marka hore loo kala qaado xaalata iltixaam xaalad yacni gundhada laysu galay oo gowda laysku hayo iyo xaalad la kala soocan yahay isagu xaalata aliltixaam ayuunbuu sheekhu inooga hadlay markaa wuxuu idhi sheekhu ida altaxama alqitaalu dagaalkii markuu iskuda galo almubaaxu ee mubaaxa ow ishtadda alkhawfa ama cabsii daranto ow haraba haraban mubaaxan ama carar bannaanu caraya min xabsin uu ka cararayo ow caduwin uu ka cararayo ow sabuucin bahal uu ka cararayo ow sayrin ama daaduu ka cararayo ow dabba daaliman can maalihi uu ka celinayo wa naxwi daalika iyo kaa wixii la mida cudira waxaa loogu cudur daarayaa fii tarki alqibla inuu ka tago wa kasrati alafcaali ficillo fara badan warukuubi fuulid walimaa iyo ishaari birukuuci wasjuudi akhfada xaalu yahay sujuudaasi mid hooseeya walaa yucdaru fi siyaaxi laakiin qayle iyo qabtaay markaa loogu cudur daari maayo waxau leeyahay sheekhu marka iltixaam yacni isdhexgelid ee ay markaa la isdhex galo ee dagaalku hilboobo wuxuu tukanayaa qof waliba si aliyaaliya si u awoodo markaa dagaalkii mubaax ama adduunkaaha ama waajibaada sida gaalada la dagaalankoodii ama mubaaxba markaa aada dee markaa daalimaad markaa iska dafcinayso oo kale oo istislaamna ku furan yahin iska difaacdana ku furan yahay ama cabsi daran ayaa jirtaa oo inuu cadow soo gaadho ama wax kale baa laga cabsanaya ama qofkii dee harab iyo carar mubaaxa ayuu xabsi yacni dulmi lagu xabisayoo loo geysanayu ka cararayaa amaa cadow ayuu ka cararayaa dee soo hujuumayaa ama sabuc iyo bahal buu ka cararayaa ama sayl iyo daad buu ka cararayaa ama daalim buu maalkiisi iyo nafdiisi iyo ehelkiisii ka celinayaa intaasoo dhammiba yacni waa dagaallo iyo orodyo furan maca daalika adigoo xaaladdaa ku sugan iyo mashquulka ayaa haddana salaaddii ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waa mid maktuuba qofka lagu waajibo wakhtina loo yaray inaad dhaafisana lama ogola inaad dhaafisana lama ogola marka maxaa loogu cudur daarayaa qofka inuu qibladii qaabilitaankeeda ka tago inuu afcaal fara badan sameeyo ila dagaal buu ku jira inuu rukuub iyo markaa fardi kuboodid sameeyo iyo markaa teknikadiiya wixii rukuucda iimaa buu ku samaynaya sujuuddana iimaa iyo ishaarid buu ku samaynaya weliba sujuudda ayaa hoosaynaysa haddii ay suurtagal tahay haddii ay isku xidhan karaan oo isku dayn karaan waa fiican tahay haddii kalena mid waliba gaar buu isaga tukan xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waqumuu lilaahi qaanitiin fain khiftum ilah baa haddaa cabsataan idinka oo lugaynaya idinkoo wax fuushan tukada baa ilaahay idinkaoo qiblada qaabilsan iyo idinkoon qaabilsanayn toona ibnu cumar lahaa si allayaaliyo si awoodaan ku tukada walaa yucdaru fi siyaax laakiin qaylo loogu cudur daari maayo yacni wax liyaaliya wixii duruufta dagaalku ay keenaysay ayaa loogu cudur daarayaa xataa hubkiisii oo dhiigla ayaa loogu cudur daarayaa laakiin waxaan loogu cudur daaraynin qaylo iyo hadal waayo wuu ka maarmi karaa taasi waa kayfiyada iyo qaabka loo tukado marka iltixaamku uu jiro marka la kala soocan yahay ee xiraasada iyo muraabatada iyo lagu jira in laysdhex gelin shakli mucayana bay yeelanaysaa oo suuradii caamka ahayd ka duwan waxaanay muslimiintu u tukanayaan si jamaaca waana laga yaabaa dee baryaha ore leeb iyo seef iyo baa laysula tegi jiraye in dagaallada maanta jira ka hore unay la mid noqdaan waayo haddii laysu ururo laydhaha jamaacadii meel ama diyaarad baa lagu soo kicinaya ama madaafici baa meelasha laga soo toganaya waxaa laga yaabaa in goob qudha la wada dhigaa laga yaaba marka dagaallada hadda jira inay shakliga iltixaamka u yeeshaan ayaa la arkaa inay suuradaan kalaba yeelanin markaa laba suuro ayay markaa u sheegaanoo hadduu cadowgu fii hayri jihati alqibla yahay masalan xaggan koonfureed buu jira ama dhinacyada kale imaamkii markaa ciidankii laba qaybood ayuu u qaybinaya qaybta hore ragcad buu tukinayaa hadday rubaaciyo tahay laba ragcadood buu tukinayaa marka ay dabeetana soo atixiyaadsadaan haddii laba ragcadood ay tukadeen ama haddii ay salaad sunaayi ahayd markay ragcadda labaad u soo kacaan ayaa ayagu iska dhammaysanayaan isaguna halkaasu taagnaanaya markay salaamo naqsamaan ayay cadowgii u tegayaan oy hortegayaan qoladii kalaa imanayso halkaasi imaamka kula xidhanaysaa markuu ragcadda labaad atixiyaadkeeda u fadhiiso ayagu way kacayaanoo ragcaddii bay soo dhammaysanayaan waa la atixiyaadsanayaan way la saamarsanayaan markaa qolana fadiilata taxarum maca alimaam bay helaysa imaamku way la xidhanayaan firqana fadiilata salaam macahu way la salaamo naqsanayaan midi qaswatu daati riqaac bay haydo waata qur'aankuna uu tilmaamay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa faltaqum taa'ifatu minhum macak walyaakhudu aslixatahum faidaa sajaduu falyakunuu min waraa'ikum waltaati taa'ifatu ukhraa lam yusalluu falyusalluu macak walyakhuduu xidrahum waaslixatahum waa sida aayadda qur-aankaa kayfiyada iyo qaabka ay tilmaantay iyo qaabkaa nebigu u tukaday ficilkiisa ku cadiyay qaswatu daat riqaac suuradda labaadna waa inuu cadowgu fii jihati alqibla yahay oo muslimiintu ay arkayihiin iyagoo salaadda ku jira ay dhowrayaan markaa laba safun inta laga dhigo oo la wada xarmado oo faatixada la wada akhriyo oo la wada rukuuco oo la wada ictidaalo ayaa marka ictidaalkaa la marayaa safka hore iyo imaamku labada sujuudood ay soo dhammaynayaan marka ay soo kacaan ayay qoladii dambena sujuudayaan haddana ragcadda labaadna qoladii markii hore ilaalinaysayo imika waa sujuudaysa qoladii markii hore sujuudeen imika waa ilaalinaysaa taasina waa suuro kale ida iltaxama alqitaalu lmubaax dagaalkii bannaana markuu hilboobu isdhex galo ow ishtadda alkhawf ama cabsidii ay darraato ow harabow haraban mubaaxan carar bannaan min cabsin uu ka caraya dulmiga ow caduwin uu ka caraya ow sabicin bahal ow saynin ama daad ow dabba daaliman can maalihi uu ka celinaya wanaxwi daalika cudira waxaa qofkaa loogu cudur daarayaa fii tarki alqibla inuu ka tago wa kasrati alafcaal ficillo fara badan warukuuc fulid waliimaa birukuuc wasjuud inuu ishaaro wa yajibu an yakuuna sujuuda akhfad haddaa doontani waxaa waajiba in sujuuddu ay hoosayso walaa yucdaru fi siyaaxi qayladii ayada loogu cudur daari maayo faslun fi libaasi fi lmalbuusi waxyaalihii la xidhanayey ayaa halkeenna sheekhu inooga hadlaya yaxrumu waxaarana alxariiru iyo walghazu ayaa lidakari kii labaa albaaliqi lidakari cala adakari albaaliqi ka xaaraana ilaa lidaruuratin daruura mooyaane ow xaajatin ama dan mooyaane ka jarabin waa cadhadii ow xikatin iscuncunkii ow qamnin injirtii iyo wixii la midkaa mooyaane wayaxillu waxaa lala almurakabu kii la yska saaray min xariirin iyo wagayrihi in istawayaa fi lwasni hadday isleekaadaan wailbaasu sabiyi alxariya in la huyo waxulliyo dahabi walfida ayaa furan waalxariiru lilkacba ayaa iyaduna furan oo xalaala wa tadqiifun muctaad yacnii darafyada in lagaga sameeyo maradii oo wax caadaah yani inta muctaadka yani caadada ayaa furan wa tadriisun ku xadaayadayn ayaa furan wa tarqiicun iyo ku kabid qadra arbaca asaabica afar furood qadarkood wa xashwun in markaa loo geliyo oo cuf looga dhigo wa khiyaadatun iyo in lagu tababiya xarir baa furan wa khaydu subxa tusbax in xariggii laga dhigaana waa furantay waljuluusu calayhi in lagu fadhiistaana waa furantay fowqa xaa'ilin iyadoo ay wax idiin kala dhexeeyaan sheekhu waxa uu leeyahay waxaarana xariir iyo haz alxariir waalghaz waa isla xariirun haziga weliba waxay yidhaahdaan markaa yacnii qobkeeda iyo waxa uu ku dhex sameeyo duudka dirxibaa sameeya markaa laga saaro ayaa ghaziga la yidhaahdaa xariirkuna waa markan la sameeyey yacni culammada qaar baa yacni ma wixii intay nool yihiin ka yimaadana mi xariir ku sheega wuxuu intuu dhintayna ghazi ku sheega markaa wuxuu leeyahay xariirta iyo ghaziga oo xariirta un ka mida waa xaaraan oo ninkii qaangaadhka ahaa waa ka xaaraan wujuud isticmaal oo dhan waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi ha xidhannina xariirta dibaajka noocaa la yidhahdo xariirta ka midana ha xidhannina weelka dahabka iyo fidada ha ku cabbina xeryahoodana ha ku cunina adduunyada gaaladaa wadwadata idinkuna aakhira leedihiin waxaa kaloo nebigu naga nahiyey bay yidhaahdeen asxaabtu inaan weelka dahabkii fidlada wax ku cabno inaan ku cunno xariir iyo dibaaj inaan xidhanno waa najis caley inaan ku dul fadhiisannana waana loo diiday ilaa daruura iyo dhibi inay timaaddo masalan dee wax kale u waayo waa daruura loo isqaawi lo odhan maayo buu xidhanaya xaaja iyo dani inay timaaddo mooyaane oo masalan haddii uu cadhoobo dee cadhada waxbay ka tartaa oo sida maryaankaa u dhibayaana u dhibi mayso xigka haddii qofka iscuncun uu isagana ku dhacaana waa la midii isxoqayo uun qamli haddii injiriya markaa baashaasi ay ku dhalato oo markaa uu iska saari kari waayo iyadana kuma dhasho ma gasha baa layidhi yacni way u furan tahay way xadiidii saxiixa nebigu cabdiraxmaan bni cawf iyo zubayr qamiis xariira ayuu u ruqseeyey dee cadhada iyo isxoqa iyo cuncunkaa ku sugnaa darteed waxaa kaloo ahayd inay nebiga uga ashtakoodeen injirta iyo waxaasoo dabeetana uu xariirta u ruqseeyey waxaa kaloo min alxaajiye waxaa bannaan ka mida in markaa ilkaha lagu xidhanayo iyo waa ay furan tahay waayo nin saxaabiya ayaa maalin dagaal lagu jaray sanka dabeetana fida iyo waxaankaasa buu ka samaystay oo wuu uray markaasaa nebigu wuxuu faray inuu markaa dahab inuu ka samaysto oo waa meeshii geliyo waxaa kaloo sheekhu leeyahay haddii xariir iyo wax kale la ysugu daro oo aanay khaalis ahayn markay xaaraan tahay waa markay khaalis tahay ama haalib tahay sooc markay tahay amaba ay badan tahay laakiin istawayaa filwasni hadday ku sinmaan amaba xariirtu yar tahay iyada waa iska bannaanto asalku waa ibaaxa leannahu sooban min xariir lama odhanayo waxaa kaloo furan buu leeyahay sabigii inanka ahaa xariirtii xulihii dahabka iyo fidada iyo ayaga waa loo xidhi karaa buu leeyahay iyo kii waalay waa hayru mukhallafiin weyn iyo wax takliifiba ma saarna oo heerkii ay ka xaaratinimomisay may gaadhin waxaa kaloo furan xariir markaa kacbada in la huwiyo ayaa iyada furan oo asalaf waalkhalaf yacnii kacbada in xariirtaasaa loogu daaho ayay markaa sameeyeen oo isku waafaqeen masaajidda kale laakiin maya waxa bannaan tadriif iyo tadriis iyo tarqiic tadriif waxa weeye darafyada in lagaga sameeyo tadriis na waxa weeye waa sidan yacnii cumaamadahan iminka rishwaantaa oo kale sidaa markaa khaydadka markaa dhexda loo gelinaya lagu xataayadaynayo kale wey tarqiicuna waxa weeye karid meel markaa ay ka goda in lagu karo oo laakiin arbaca asaabica afar farood aan ka badnayn afar farood marka sidaa loo saaro aan ka badnayn waayo xadiida saxiixa baa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu umar bn khadaab u lahaa nahaa nebiyullaahi can lubsi lxariir ilaa mawdica isbicayni ow alaaa ow arbaca meel laba farood ama saddex ama afar mooyaane waa uu nahiyey yacni jubbada rasuulku lahaana markaa jeebka iyo labada kun iyo meelaha afuran iyo inay ku lahayd ayay markaa iyadana la tilmaamay waxaa kaloo maaa xashwi xashwigu waxa weeye barkimooyinkii iyo in markaa la dhex geliyo khiyaata in markaa toliimihii wixii wax lagu torayay laga dhigo khaydu subxa tusbaxa xadhiggiisa la ysugu taxayo isagana in laga dhigaa waa mid furan tusbaxuna waa shay markaa iska caadi ah oo aan maqsuud isagu sidiisa u ahayn sida sheekh maxamed saalix alcuthaymiin uu sheegay waa shay iska wasiilo ah inkastoo gacanta in lagu tasbiixsadaa ay ka fadli badan tahay nebigana sala allahu alayh wasalam inuu tusbax samaystay aanay sugnaanin inta la og yahay oo khayrkuna uu ku jira nebiga in sunnihiisa la raaco oo gacantaa la iskaga tasbiixsado haddana yacni samaystigiisu wax dhibah uu leeyahay ma jira sheekh islaam ibnu taymiya ayaa la weydiiyo markaa kuulaha iyo waxaa la taxayo tusbaxa laga dhiganayo markaa wuxuu yidhi fa min annaasi man karaha dadka qaar baa nacay qaarna may nicin haddii niyada markaa la wanaajiyo iska shay wanaagsan ayuu noqonayaa haddii laakiin riyaa iyo istusiyo looga jeedo bahal weyn oo cunaa la gashaday midna la laadiyayo oo markaa iyada taasi istusnimay soo gelaysaa ama muraa'iinta ayuu qofku shabbahayaa buuli laakiin shay yaroo markaa mudakirawn isaga qaata wax dhibay leedahay ma jirto waxaa kaloo furan waljuluusu calayhi fawqa xaa'il inuu qofku xariirtii intuu wax ka sii sarraysiyo inuu ku fadhiistaana ayadana waa furan tahay waayo xariirtii ma taabanin nijaasta lafdeeda meel nijaasaysan haddii aad dhigato gogol oo aad ku dul tugataa waa ay furnayd markaa taasunbay uga qiyaasteen yaxrumu alxariiru baa xaraan walqasu iyo nowcaasii fiican xarinta ka mida lidakari cala dakari ayay xaraam ka tahay albaaliqa ee qaangaarkaa ilaa lidaruurati dhib mooyaane aw xaajatin dan ka jarabin cadho aw xikatin ama markaa cuncuniya isxoqa oo qamlina mayn jir wayaxillu calal almurakabu min xariirin iyo wakayrihii kii la yska saaray in istawayaa fi lwasn hadday isleeg yihiin wailbaasu sabiyi alxariira ayaa furanayana waxulliya dahabi walfida xullidii dahabkii fidada walxariiru ayaa lilkacba ayana bannaan wa tatriifun muctaad yacnii darafyada in xariir laga sameeya maradii oo muctaad oo aan wixii caadada ha ka badnayn ayaa xalaala wa tadriijun iyo ku xadaayadayniyo in markaa lagu sameeyo khuduud wa tarqiicun iyo kale qadra arbaca asaabica qadra farfarooda wa xashwa khiyaadatun bihi in lagu cufo iyo in lagu tolo bihi xariirta ayaa furan wa khaydu subxa tusbaxa in xadhigiisii laga dhigaa furan waljuluusu calayhi in lagu fadhiista xariirtii waa bannaan fawqa xaa'ilin iyadoo wax layska xigsiin wayaxrumu cala arajuli ninkii waxaa ka xaaraana almuzacfaru zacfaraanka kaa la mariyey walmucasfaru iyo cusburka kaa isna la mariyey ayaa ka xaaraana wa yusanu waxaa la sunnay atakhatuma bilfida lirajul ninkii markaa inuu fargashi fidaa samaysto duuna mihqaalin oo mihqaal ka hooseeya fi lkhinsari faryarada walyumna afdalu weliba gacanta midig baana fadli badan wayukrahu nusuulu hawbi maradu inay ka degto can ilkacbayni labada kuramadu iyo karaahiya wayaxrumu dalika lilkhuyalaa in xaraga iyo markaa kibir loo samaystaana waa mid aan bannaanayn wayukrahu waxaa la kisaa lubsu hiyaabi alkhashina maryaha adag xidhashadoodana waa karaahiya ligayri qaradin sharciy qarad sharciyi haddii iyo ujeeddo sharciga aanay jirin waxa uu sheekhu leeyahay ninkii waxaa ka xaaraana almucasfaru waalmucasfaru labadaasaa ka xaaraana yacnii maryihii lagu sibaaqeeyey ee la mariyey casfaraanka sacfaraanka yacni waa ka raashiga waa ay mararka ku caseeyaan mucasfarkuna waa yacni waa cusburkii kaynu cusburka nidhaahno oo kale kuwaa la mariyey ee lagu sibaaqeeyey ee alwaanta markaa u sameeyey iyada raggii waa ka xaaraan waayo waa libaasu nisaa waa waxay dumarku xidhaan weeye nebiguna wuxuu lacnaday ninka libsada dumarka xidha iyo gabadha libsada ragga xidhataa waa uu lacnaday waxaa kaloo sunnaa buu leeyahay takhatum iyo fargashi inuu fida'a ninkii samaystaa waas weliba mihqaalla waynu ka hooseeya afar giraam yacani mihqaalku waa afar giraam iyo baa la yidhi inuu ka hooseeya baana wanaagsan weliba fi lkhinsar in faryarta la geliyo ayaa wanaagsan waayo nebigu sala allah ala slam fargashi dahab ama fida ah ayuu lahaa faskiisana xagga kafka ayuu mariyey muxamedun rasuulullahi baana ku qornayd markii dambe deetana dadka ay saasoo kale ay u samaysteen ee ay arkeen nebigeeyana samaysteen buu tuuro ma xidhanayay bu deetana mid fida ah ayuu samaystay oo dahabkii waa u mamnuucay weliba faryarada ayaanu geshan jiray midigta ayaana weliba fadli badan buui wajacalahu fii yadihi اlyumna xadiidku wuxuu tilmaamay inuu gacantiisa midig weliba ahaydoo uu faryaradana weliba u gelin jiray waxaa kaloo karaahiyaa buu leeyahay in maradu ay kacbeynka iyo labada kuraamood in la dhaafiyaa waa karaahiya buu leeyahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay qofka mu'minka isaarkiisa iyo guntigiisu ragga inuu nisfu saaq yahay kubka bartinkiisa inuu yahay markaa in hoos loo dhaafiyaana ma bannaan dee in la xaydo jilbaha la geeya se iminka qaar sameeyeenna ma aha yacni dhinacna baynu quluwin xaggan iyo xaggan toona loo gala maahe waa in saytee loo raaco waa dee nifsu saaqna waa la yaqaanaa waana xaaraan buu leeyahay in kacbeynka la dhaafiya lilkhuyalaa kibir iyo xaraga darteed in loo dhaafiya iyadu waa karaahiyo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofka maradiisa jiida khuyalaaga iyo kibir u jiida ilaahay eegi maayo maalinta qiyaamaha abubakar baani ya rasuulallah yacnii nin dhuuban baanoo maradu waa iga dhacaysaa way iga gaadhaysaa inaan dee goor walba ilaaliyo mooyaane nebigu lasa man yasnacu khuyalaa wuxuu ku yidhi adigu cidda khuyalaa iyo markaa kibir iyo isweynayn iyo xaraga u samaynaysa adigu ma tiid buul waxa uu leeyahay sheekhu waxaa karaahiyaa maryaha adag in la xidho ligayri qaradin sharciy qarad iyo ujeeddo sharciya haddaanay jirin inuu markaa maryaha qalqalabsanee sillan isagoo markaa suhdi markaa iyo markaa isaga dhigaya ayada waa karaahiye bay leeyihiin wa khilaafu sunna bay leeyihiin adigu dee wax markaa qodobka ku kalifaya inay dee jiraan mooyaane wa yaxrumu cala arajuli waxaa ka cala almucasfaru ayaa ka cala walmucasfaru wayusanu waxaa lse atakhatuma bilfida lirajuli ninkii duuna mihqaalin mihqaal ka hooseeya fi lkhinsari faryarta walyumnaa baa afdalu fadli badan weliba wayugraw nusuulu hawbi maradu inay ka degto can ilkacbayni ayaa karaahiya labada kulaamood wayaxrumu daalika lilkhuyaraa kibir iyo xaragataasi xaran ayay u noqonaysaa wayukrahu waxaa la kasaa lubsu hiyaabi alkhashina maryihii aadkaa xidhashahooduna waa karaahiyo ligayri qaradin sharciy qarad iyo ujeeddo sharci ahi marka aanay jirin wallahu aclam